bsm اllahi الرحman الرaحيm alxamdu لlh rb العaalamiin والصlaaة وaلsلaam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وsلم allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa suurat racdi makiya wa aayaatuha halaaثun wa arbacuuna aaya suurat racdi waa makiya aayaadkeeduna waa saddex iyo afartan aayadood bismi illaahi اraxmaani الraxiim aliflaamim ra tilka aayaat lkitaab wاldي أنزla إlayka min rabika الxaq wlakina أkar الnaasi laa yuؤminuun allah waxau ihi subxaanah aliflaamim ra allahu aclamu bimuraadih ilaahay baa garanaya wuxuu uga jeedo xuruufta muqaacaadka ah suuraddani waa suuraddii toddobaad ee aynu waxa weeyaan inagu soo martaa xuruufta muqaacaadka ah sagaal iyo labaatanka suuradood ee qur-aanka xuruuftan muqaacaadka ay ku soo aroortay waa suuraddii toddobaad macnaha raajixaana sida jumhuurulculamaa qabaan waa in cilmigeeda alle loo celiyo laakiin sidaynu hore u tilmaanay culimmadu waxay ku tilmaamaan xikmadda ku jirta xuruufta muqaacaadkii inay tahay altaxaddi waalicjaaz in gaaladii lahayd nebi moxamed isagaa qur-aan ka samaystay lagu cariyo oo lagu cajsigeliyo o lagu dareensiiyo qur-aankan maxamed inaanu la iman ee min allaahi uu yahay sidaa daraaddeed ayaa xuruufta muqaacaadka ah waxaa daba dhaca warramid laga warramayo qur-aanka oo iminka maxaa ka dambaysa tilka aayaatulkitaab waa qur-aankii marka waxaa la leeyahay dee qur-aanku xuruuftaasuu ka kooban yahay hadduu maxamed keenay isku wada yimaadoo idinkuna keena haddaa keeni weydaan dee waa beentiin maxamed lama imane allah keenay subxaanahu wa tacaala waana sida xaqiiqada ah allah waxau ihi tilka taasi waa ismu ishaare baciida oo lagu tilmaamayo suuraddan aayaadkeega tilka taasi aayaatulkitaabi kitaabka qur-aanka aayaadkiisii weeyi suuraddaa aayaadka ku yaalla waa aayaadkii kitaabkan qur-aanka ah uu ka koobnaa aayaad ka mida weeyi oo haddaynu gacantaba ku hayno haadihi maxaa loo odhan waaye tilka taa meel shisha loo tilmaamaya gacantaa baynu ku haynaaye waa suuratulbaqara aynu ku soo tilmaanay aliflaam miim dalika alkitaabu laa rayba fiih waxaynu idhi dalika kitaabka aynu gacanta ku haynay ismu ishaaraha baciidka ah waxaa loogu tilmaamayaa bucdigu bucdu xisiya maahe waa bucdi macnawi ah oo macnuhu waxa weeyi waxaa loo fogeeyey waa liculuwi maqaamihi wa bucdi martabatih maqaamkiisa sare iyo derajadiisa fog ayaa loogu tilmaamayaa ismu ishaare baciid oo fog kaacirka isku shareeree sarreeya ee aan sokayni waa kitaabkii marka fogaanshuhu waa xagga derajada iyo macnaha ee xagga xisiga ma aha oo dee waadigan gacanta ku hayaba suuraddii laakiin derajadiisaa fog oo sarrayso aan sokayn allah waxau ihi tilka taasi aayaatlkitaab kitaabka qur-aanka aayaadkiisii weeyi waladii ka unzila lagugu soo dejiyey ilayka adiga nebi moxamedow min rabbika rabbigaa xaggiisa lagaaga soo dejiyey alxaqu xaqii weeyi oo mawsuulka mubtadaha ee aladii khabarkiisa alxaqu darid walaakina akara annaas ha yeeshee dadka bedidoodu laa yu'minuuna ma rumaynayaan allahu alle aladii waa allaha rafaca koryeelay asamaawaati samooyinka bigayri camadin tiirar la-aantood kor yeelay tiirarkaasoo tarawnahaa aada arkaysaan uma stawaa dabeed ilaahay waxa uu ka kor noqday cala alcarshi carshigiisa ayuu ka kor noqdo oo ka sarreeyaa istawaa calal carshina qur-aanka toddoba meelood bay kaga soo aroortay oo waa meeshii saddexaad labana waa ina soo martay wasakhara waa sakhiray rabbi oo waa layliyey ashamsa cadeedda iyo walqamara dayaxa kullun mid wal oo cadeedda iyo dayaxa ka mid ihi yejrii waa soconayaa liajalin ilaa ajalin ilaa muddo laga gaadhayo ayuu soconayaa muddadaasoo musaman la magacaabay oo inta cumriga adduunyadu ay tahay dee waa soconayaan inta ay adduunyadu ka dhammaanayso ajasheedu yudabbiru waa maamulayaa rabbi alamra amarka addoommadiisa ilaahay baa maamulaya yudabbiru alamra min asamaa yufasilu ilaahay waa kala dhigdhigayaa oo waa caddaynayaa alaayaati aayaadka ayuu ilaahay caddaynayaa hadday yihiin kuwa tansiiligaa iyo hadday yihiin kuwa kownigaaba lacallakum waxaa mudan tihiin biliqaa'i rabbikum rabbigiin la kulankiisa tuuqinuuna inaad yaqiinsataan oo rumaysaan ama ilaahay wuxuu aayaadka u kala dhigdhigayaa lacallakum biliqaa'i rabbikum tuuqinuun ay likay tuuqinuu biliqaa'i rabbikum si aad la kulanka ilaahay u yaqiinsataan ayaa ilaahay aayaadka idinku kala dhigdhigayaa wa huwa rabbi aladii allaha weeyi madda fidiyey ee ballaadhiyey alarda arlada waa ka arlada idiin ballaadhiye gogasha idinka dhigay oo wajacala ka yeelay fiihaa arlada dhexdeeda rawaasiya ay jibaalan hawaabita buuro ku qotomoo ku sugan oo lagu dhidbay ayaa arlada dhexdeeda alla u dhigay iyo wa anhaaran webiyo ayaa ilaahay arlada dhexdeeda yeelay wa min kulli thamaraati midhaha dhammaantood xaggoodana jacala waxa uu ka yeelay rabbi fiihaa arlada dhexdeeda zawjayni laba nooc oo isnayni laba ah midho oo dhanna ilaahay laba nooc baa uu ka yeelay yuqshii waa daboolayaa rabbi allayla habeenkii ayuu ku daboolayaa annahaara maalinta markaasaa maalintii baxaysaa mugdigii habeenkuna wuu beddelayaa inna fii daalik madkuurkaa la soo sheegay oo aayaadkaa ilaahay ee kownigee waaweyn ah siduu ilaahay wax u abuuray ee uu sakhiray waxyaabaha la soo sheegay oo dhan waxa ku sugan la aayaatin calaamado iyo aayado waaweyn oo ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa astaan u ah ayaa ku sugan yay ugu sugan yihiin liqowmin qole ayaa ay ugu sugan yihiin qoladaas oo yatafakkaruuna ka fakeraya oo wax u fiirsanaya yacnii aayadda dadkao dhan waa loo soo rogay laakiin waxaa iyaga loogu gaar yeelay kuwan dee waa kuwa kuwaan toobaya wax ku qaadanaya kuwa u fiirsanaya ee ka fakeraya alla waxau ihi wa fil ardi arlada dhexdeedana waxaa ku sugan qiطacun qaybo ayaa ku sugan arlada qaybahaasoo mutajaawiraatun deris ah oo isku dhegan oo isku dhow ayaa ku sugan dhulka wa jannaatun iyo basaatiin baa ku sugan basaatiintaasoo min acnaabin cinabya ah iyo wa zarcun beero la beerta ayaa ku sugan oo kuwii waxa weeyaan dee garowga iyo hadhwuurhka iyo qamadinka iyo wixii lamida lagu zarcayey beerahaasaa ku sugan iyo wa nakhiilun timir ayaa ku sugan timirtaasoo sinwaanun kuwo isku jiridoo isku mid ah oo meel ku wada yaalla iyo wa kayru sinwaanin kuwo aan isku jirid ahayn oo kala gooni gooni ah oo mid walba gaarkiisa uu yaallo meel yusqaa waxaa la waraabinayaa beeraha iyo basaatiinta oo dhan bimaa-in biyaa la waraabinayaa biyahaasoo waaxidin keli ah yacni yusqaa waxaa lagu waraabinayaa basaatiinta iyo beerahaas bimaa-in waaxidin biyo keliya oo cirka ka soo dhacay ama dhulkaa ku jiraan ama toosa uga soo da-ayaan cirka e biyaha keliya masdarkoodu samada uu yahay ayuunbaa lagu waraabinayaa wa nufadilu haddana waxaanu kala fadilaynaa oo kala sarraysiinaynaa bacdahaa barhkeed ayaa calaa bacdin barhka kale aanu ka sarraysiinaynaa fil ukuli xagga midhaha la cunayo iyadoo biyo keliya la wada waraabiyey ayaa dhadhankoodii iyo midabkoodii iyo xajmigoodii intuba ay kala duwan tahay oo aanay isku mid ahayn alla waxau idhi inna fii daalik madkuurkaa la soo sheegay waxa idinku sugan beeraha iyo basaatiinta iyo biyaha la waraabinayo iyo midhaha alla ka khalqay waxaa waxa idinku sugan la aayaatin aayaad iyo calaamado waaweyn baa idinku sugan oo liqowmin qole ayay ugu sugan yihiin kuwaasoo yacqiluuna wax kala garanaya haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu ku tilmaamay kitaabkiisa kariimka ah xaqnimadiisa waladii unzila ilayka min rabbika alxaq walakina akara annaasi laa yu'minuun waa xaqnimada uu xaq yahay ka ilaahay nebi moxamed ku soo dejiyey oo qur-aanka kariimka ah dabeed ilaahay waxa uu gudagalow inoo tilmaamay makhluuqaadkiisa waaweyn ee ilaahay tabaaraka wa tacaala uu khalqay ayuu inoo sheegay oo samaawaadku ay ka mid yihiin oo alla waxau ihi allahu aladii rafaca samaawaati bigayri camadin tarawnaha ilaahay waa ka cirarkaa kala sarreeyee toddobadaa abuuray tiir hayood arkaysaan isagoo aanu jirin aayaddan tafsiirkeeda culimmadu waa ku kala duwan yihiin laakiin jumhuurulculamaa waxay qabaan tarawnahaa inaanay mafhuum lahayn mafhuumulmukhaalafa oo yacni mafhuumulmukhaalafay leedahay haddii la odhan lahaa waxay noqon lahayd dee ilaahay samaawaadka wuxuu kor yeelay bikayri camadin tiir la-aan tiirarkaasoo tarawnaha aada arkaysaan marka mafhuumku muxuu noqon lahaa kuwa aydaan arkayn baa jira laakiin culimadu waxay yidhaahdeen mafhuum ma laha sifadanna waxaa la yidhaha waa sifa kaashifa oo sifa muqayida wax lagu ixtiraasayo oo laga saarayo ma aha ee maqsuudku waxa weeyi tiirar la-aantood baa samaawaadka rabbi ku kor yeelay mar'iyatan kaanat aw hayra mar'iya tu la arkayo iyo tu aan la arkayn midna ilaahay kumuu taagina tiir la-aan ayuu ku taago wax tiiri ma jiro arrintaas waata uu imaamu waxa weeyaan maxamed alamin ashinqiidi caleyhi raxmat ullah adwaa lbayaanka waxa weeyaan qowlkaasuu ku rajaxaya ama ku xoojinaya waxaanu leeyahay hadalkaas ama inaanay samadu wax tiirara aanay lahayn tu la arkayo iyo kuwa aan la arkayn midnaba waxa xoojinaya oo u markhaati kacaya aayadda kale alla uu ku yidhi alam tara ana allaha sahara lakum ma fi lardi walfulka tajri fi lbaxri bamrih wyumsiku الsamaءa an taqca calى اlardi ila biidnih in allaha bالnaasi lara'uuf raxiim ilaahay waxa uu yidhi miyaydaan ogeyn oo idaan arkayn in ilaahay idiin leyliyuu idiin sakhiray wax alla waxa arlada ku sugan doonyaha badaha dushooda amarka ilaahay ku socdana rabbi inuu idiin sakhiray miyaydaan ogeyn markaasaa alla waxa uu yidhi wayumsiku الsamaءa an taqaca calى اlardi ila biidnih ilaahay samaawaadkaa wuxuu ka hayaa inaanay dhulka ku soo dhicin ilaa isagoo oggolaado mooye in allaha binnaasi la ra'uufu raxiim ilaahayna dadka waa mid u tudhis badan oo u naxariis badan halkaa waxaa laga fahmayaa samaawaadka waxa hayaa maaha tiirar ee ilaahay baa awooddiisa ku haya wa yumsiku asamaa'a an taqaca cala alardi ilaa biidnih dee tiirar hadday hayaan ilaahay waa sheegi lahaa tiirar ma hayaane allah haya tabaaraka wa tacaala sidaasaana raajix oo xoog badan waana madhabka ay qabaan jumhuuru lmufasiriin tarawnahaana ama ka sifee oo markaa sife kaashifa'a ka dhig oon mafhuum lahayn ama haba ka sifayne waxaad ka dhigataa jumla istinaafiya jumlo hor loo la bilaabanayo oo ilaahay samada wuxuu kor yeelay bikayri camadin tiirar la-aantood tarawnaha waabaad arkaysaan inay bilaa tiir tahay waa jumlo mustaanafaha markaa oon tii hore ku xidhnayn ama iskaba xaaleeyo tarawnahaa xaal aad arkaysaan samaawaadkaasi inay bilaatiir yihiin marka labadaasiba waa ku bannaayih laakiin culimmada qaar baa waxay yidhaahdeen maya eh tarawnahaa sifadani waa sifo muqayida oo ixtiraas leh mafhuumna leh macnuhuna waxa uu noqonayaa ilaahay samaawaadka wuxuu ku kor yeelay bikayri camadin tiirar la-aantood tiirashaasoo tarawnahaa aad arkaysaan marka waxay yidhaahdeen halkaa waxaa laga fahmayaa tiirar macnawi oo inaan arkayn oon xisi ahayn ayaa samaawaadka haya sidaasay ku fasireen laakiin waxaa ka xoog badan qowlka horeynu maray tiir la arkayo iyo mid aan la arkayn midna ma hayo allun baa haya dabeed alla wuxuu tilmaamay inuu inuu carshigiisa ka sarreeyo uma istawaa cala alcarsh horey noo soo martayoo istiwaaan yaliiqu bijalaali wajhi wa cadiimi sulaanih waa sarrayn ilaahay u qalanto oo weynidiisa iyo cadamadiisa ku habboon ayaa ilaahay carshigiisa ka sarreeyey waana calaa wartafac waa ka sarreeyey dabeed alla wuxuu tilmaamay inuu waxa weeyaan cadeedda iyo dayaxaba uu leyliyey oo uu sakhiray mid walbana uu soconayo ilaa muddada loogu talagalay adduunyadu ay baaqiga tahay ilaahayna amarka addoommadiisa isagaa maamulaya aayaadkana inoo caddaynaya si loo rumeeyo liqaha iyo la kulanka rabbi dabeed rabbi waxa uu caddeeyey inuu alla yahay ka arlada fidiyey buuraha waaweynna ku dhidbay maxaa buuraha loogu dhidbay ilaahay baa tilmaamoo yidhi wa alqaa fi lardi rawaasiya an tamiida bikum ilaahay arlada wuxuu buuraha ugu qotamiyey ugu dhidbay si aanay idinla liicliicin oonay idinla dhaqdhaqaaqin oo arlada aad arkaysaan een dhinacna kuula dhaqaaqayn buurahaasa qodimo lagu dhidbay looga dhigay biqudrati illaahi caza wajal waayo hadday arladu inala dhaqdhaqaaqayso nololi kamay suurtowdeen maynaan dhisanneen kumaynaan dhaqaneen maynaan beeranneen dee nololiba kamay suurtowdeen allah waxau ihi wa min kulli hamaraati jacala fiiha zawjayn inayn midhaha nooc walba ilaahay laba nooc buu ka yeelay oo midhihii waxa uu rabbi ka yeelay dee waxa weeyaan kii macaankii iyo dhanaankii kii weynaa kii yaraa kii casaa kii caddaa yacni waxa weeyaan noocyadii kala duduwanaa ayuu sidaasuu labalaba uga yeelay iska soo hor jeeda oo ku weyn leh oo ku yar leh ku macaan leh ku dhanaan leh nooc walba leh yuqshi leyla nahaar ilaahay maalintaa iftiinka sida loogu jiro ayuu habeenka ku dadayaa markaasaa sida qofku marada marka lagu dado ay maradu u qarinayso wixii u hooseeyey ayaa habeenkii waxa uu qarinayaa iftiinkii maalinta markaasaa mugdi iyo habeen la gelaya oo hu oo kale u noqonaya wajacalna leyla libaasa ilaahay waxa uu tilmaamay makhluuqaadka waaweyn inay aayado waaweyni ku sugan yihiin ciddii fakarasee u fiirsanaysa wa fi lardi qiطacu mutajaawiraat arlada waxa ku sugan qaybo deris oo isku dheggan haddana kala duwan oo arladii iyadoo isku taallo isku dheggan oo deris ah ayay ku kala duwan tahay xagga nafcigii iyo waxtarkii xagga midabkii iyo muuqaalkii carro madow carro cas carro san ay wax ka baxayaan carro aanay waxba ka baxayn dhulkii isagoo dhul ah dhulkii isagoo isku dheggan oo isku dhow ayaa haddana uu ku kala duwan yahay xagga nafcigii iyo waxtarkii oo mid waxa weeyaan waa dhul carrasan la yidhaho wax ka baxayaan midna waxaad ku beertaa ka bixi maayo marka waa ku kala duwan yihiin midabkii bay ku kala duwan yihiin madow iyo casaan iyo wixii la mid ah marka dhulkii isagoo dhul ah ayaa haddana ilaahay kala duway oo aanu isku mid ahay sida basharki iyo aadamuhuba u kala duwan yahay oo innaka asalkeennu waa ciidda ilan waxa weeyaan aabbaheen aadam dee ciidda ama dhoobadaasaa laga khalqay kullukum liaadama wa aadamu khuliqa min tiin minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minha nukhrijukum taaratan ukhraa haddana aadamuhu iyadoo asalkoodii uu mid yaho aadamuun u yahay ayaa haddana kii casaa kii madooba kii dheera kii gaabnaa kii buuraa kii dhuubnaa asalkoodu waa mid waana kala duwan yihi waa bixikmat illaah dhulkiina waa dhul haddana waa kala duwan yihi marka dhulka asalkeennii siduu u kala soocan yahay u kala duwan yahay ayaa aadamihiina maadaama asalkiisu uu dhulka yahay u kala duwan yihi ilaahay markaa dhulkii waxa uu ku abuuro inoogu khalqay dee beerahaas nooc walba leh ee cinabkii leh ee zaracii kale leh ee timirtii leh sinwaanun wa hayru sinwaanin geedaha timirta kuwa isku jiridda ee asalka keliya leh waa sinwaan waayo sinwigu waa bimacna almithli markaa kuwa isku mid oo isku jiridoo ama mataanoo meel keliya ka soo wada baxay haddana laamo fara badan oo kala faafay leh laakiin jirid keliya ka soo wada baxay wa hayru sinwaan iyo kuwa aan isku jirid ahaynoo gooni gooni kale ah oo waxa weeyaan jalaaluddiin asuyuudi jalaaliinka waxa uu ku odhanayaa sinwaanka waa jamcu sinwin wahiya nakhalaat yajmacuhaa aslun waaxid wa tatashacabu furuucuhaa wuxuu yidhi sinwaan waa jamcu sinwin oo waa laamaha timirta ah ee jiridda keliya ay kulminayso laamaheeduna ay kala faafayaan ee faraaro badan ay yeelanayaan marka sinwaan waa geed keliya oo hal jirida leh laakiin intaasoo laamoodoo midheeya ay ka baxeen hayru sinwaanna ka isagu iskii gaarka u ah ayaa waxa weeyaan looga jeedaa marka aslu sinwi waa bimacna almithli waa shayga keliya meel keliya kasoo wada jeeda oo waxaa sii caddaynaya xadiidkii nabigu sala allahu alayh wasalam cumar uu ku yidhi amaa shacarta ana cama arajuli sinwu abiih cumarow miyaanad ogeyn in ninka adeerkii aabbihii uu la mid yahay macnaha yarjicu ilaa aslin waaxid dee asal keliya u wada noqonayaanoo dee aabbe keliya kasoo wada jeedaan weeyi marka sinwigu waa bimacna almithligaas ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay geedahaas iyo midhaha iyo suruucdaas iyadoo biyo keliya lagu wada waraabinayo ayaa haddana ilaahay ku kala fadilay xagga dhadhanka xagga midabka xagga xajmiga iyo inta ay leegyihiin oo midhaha beerihii laga guranayaa isku in ma leeke waa kala waawen yihiin isku muuqaal iyo midab maahe waa kala duwan yihiin isku dhadhan maahe dhanaan iyo macaanba waa leeyihiin waa kala duwan yihiin waa xikmad ilaahay biyo keliyaa la wada waraabiyey waana kala duwan yihiin fi lukul waa maa yu'kalu min athamar ukul waxaa looga jeedaa wixii laga cunayo geedaha ee midhaha ah marka macnuhu wuxuu noqonayaa fi lukul waa ma'kuulkiie midhihii la cunayey waanu kala sarraysiinay oo isku mid ma aha ee waa kala sarreeyaan ina fi dalika laaayaati liqowmin yacqiluun allah subxaanahu wa tacaala waxa u ihi aliflaamim ra allahu aclamu bimuraadih tilka taasi baa alla u ihi aayaat lkitaab kitaabka aayaadkiisii weeyi waladii kii unzila lagu soo dejiyey ilayka adiga nebi moxamedow min rabbik rabbigaa xaggiisa lagaaga soo dejiyey alxaqu xaqii weeyi walaakina akara annaas ha yeeshee dadka badidoodu laa yuuminuuna rumayn maayaan allahu alleh aladii waa allaha rafaca kor yeelay assamaawaati samooyinka kor yeelay bigayri camadin tiirar la-aantood kor yeelay tiirarkaasoo tarawnaha aada arkaysaan marka sifo laga dhigo waxaa la caddaynayaa uun tiirar aad arkaysaan inaanay jirin ee laga fahmi maayo kuwa aan la arkayn inay jiraan haddaad doontana kaba gooso oo istinaafiye ama xaalo ka dhig oo tarawnahaa waad arkaysaanba samaawaadku dee bilaatiir inay taagan yihiin waa jumla musta'nafa ama tarawnahaa xaal aad arkaysaan samaawaadka ah tiir la-aan inay taagan yihiin laakiin sidaynu hore usoo tilmaannay qowlka raajix ee jumhuur lmufasiriin ay qabaan waxa weeye laa xisiya walaa macnawiya laa mar'iya walaa hayr mar'iya tiirar la arkayo iyo kuwa aan la arkayn midna kuma taagnee ilaahay baa awooddiisa ku haya uma stawaa dabeed ilaahay waxa uu ka kor noqday cala alcarsh carshiga ayaa uu ka kor noqday wasahara waa leyliye alleh ashamsa cadeedda iyo walqamara dayaxaba kullun mid wal oo cadeedda iyo dayaxa ka mid ihi yejrii waa soconayaa liajalin ilaa ajalin ilaa muddo ayaa u soconayaa muddadaasoo musaman la magacaabay yudabbiru lmra ilaahay arrinka addoommadiisa isagaa maamulaya oo yufasilu laayaati aayaadka ayuu ilaahay kala dhigdhigayaa oo caddaynayaa lacallakum markaa waxaad mudan tihiin biliqaa'i rabbikum rabbigiin la kulankiisa tuuqinuuna inaad yaqiinsataan ama likay tuuqinuu biliqaa'i rabbikum waxa ilaahay aayaadka u kala dhigdhigayaa si aad waxa weeyaan liqaha iyo la kulanka rabbigiin u yaqiinsataan oo u rumaysaan wa huwa rabbi aladii allaha weeyi madda fidiyey alarda arlada fidiyey oo wajacala ka yeelay fiiha arlada dhexdeeda rawaasiya aslulirsaa waa sugidda marka jibaalan thawaabita buura sugan oo ku qotoma dhulka allaha dhexdooda dhigay weeyi iyo wa anhaaran webiyo wa min kulli thamaraat midhaha dhammaantood xaggoodana jacala waxa uu ka yeelay rabbi fiihaa arlada dhexdeeda zawjayni laba nooc oo ithnayni laba ah yuqshii waxa uu ku daboolayaa alleh alleyla habeenka ayuu annahaara maalinta ku daboolayaa markaasaa maalintiiyo iftiinkeediiba tegayaan habeenka iyo mugdigeediina uu daboolayaa arlada inna fii dalik madkuurkaa laydiin soo sheegay waxa idinku sugan la aayaatin aayaad liqowmin qole ayaanay ugu sugan yihiin qoladaasoo yatafakkaruuna ka fakaraya oo wax u fiirsanaya wa fil ardi arlada dhexdeedana waxa ku sugan qitacun qaybo qaybahaasoo mutajaawiraatun derisa oo isku dheggan oo isu dhow iyo wa jannaatun basaatiin oo min acnaabin cinabya ah iyo wa zarcun zarac iyo beero iyo wa nakhiilun timir geedaha timirta ahoo sinwaanun isku midoo isku jirid ah iyo wa hayru sinwaanin kuwa aan isku jirid ahayn oo kala duwan yusqaa waxa la waraabinayaa geedaha iyo dhirta iyo nabaataadka bimaa'in biyaa lagu waraabinayaa biyahaasoo waaxidin keli ah wa nufadilu haddana waanu kala fadilanaa oo waa kala sarraysiinaynaa bacdahaa barhkeed calaa bacdin barhkii kaleaanu ka sarraysiinaynaa fil ukuli xagga midhaha la cunayo ee maa yu'kalu min athamar oo iyadoo biyo keliya lagu waraabiyey ayaa haddana ay kala duwan yihiin inna fii dalik madkuurkaa lasoo sheegay waxa idinku sugan la aayaatin aayaad liqowmin qole ayay ugu sugan yihiin kuwaasoo yacqiluuna caqliloo wax kala garanaya wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online